Qaar ka mid ah bulshada deegaanada hoostaga magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle oo ka hadlay dhibaatada ay fatahaaddu u geysatay ayaa waxay sheegeen in qiimaha doomaha lagu raaco markan uu sare u kacay iyadoo taana ay sabab u tahay waddooyinkii deegaanka oo ay saameyn ku yeesheen roobabka xilliga oo weli da'aya iyo webiga oo ku fatahay dadkuna ay qasab ku noqotay in webiga ay dul maraan markii anugu soo mari jirna hal saacay ahaa jirta hadda farqi waxaa u dhexeeya shan saacadood marka shacabka waa ku dhiiq qabiyaa beeri way go'aan safarkaas dheer waxaa keenaayo dhulku waa isku dhulkii iyo safarka dheer waxaa keenaayo biyihii oo fatahay webigii oo meel kasta ka gogo'ay oo tuulooyinka ay xeeran yihiin dadkiina ay dan hayso marka dhibkaasaa jiro qiimihii hore uu raaci jiro wuxuu ahaay hal doolar iyo baraan ku raaci jirna markii hore hadda waa afar doolar qofka loorkii sisina waa wadatay kiiskasina waa boqol iyo konton ku jira soomaaliya waa lacag lix doolara markii hore loorka waxaa lagu qaadi jira afar doolar laba doolar ku korartay dadka waxaa lagu qaadi hal doolar bar laba doolar baraa ku korartay marka nin dhib aad iyo aad u weynaa shacabka hayo haddana dhibkaas lacagtaas qarashaadkii soo kordhay dhibna waa sii kordhayo shan saacadood ay soo dheeraatay shan saacadood dheeryahay mar hore doonta waxay ahaa jirtay laba doolar ayaa lagu raaci jira ama konton kun hadda waxaa waxoogaa isbedelaa dhacay ciriiriyaa dhacay laba doolar iyo baraa lagu yimaa ama lixdan iyo laba doolar lixdan iyo laba kun aad bixinaysaa ama waxaad bixinaysaa ee laba doolar markii oo jiilaalka ay tahay waaye hadda sidaas ayaan jawrku nimid badeecadaas ayaan wadanay doomankaan aan kusoo safarnay hadda u ilaahay yiraahna waa sii laabayna haddii badeecadayna inoo dhammaato aan suuqa ka adeegano webigaa ayaa wadanoo aan kusii bixayna hadduu ilaahay yiraa waddooyinka aan mari jirna ee roob awgiis ayaa aga soo laabanay ama bii fatahadaa ku baxaaya marka bii hadday baxaan baabuur ma mari karo webiga ayaa wadano doominkan waxaa waxaa loogu talagalay in webiga ay ku safraan ilaada tuulooyinka lagumada adriskeene oo kulmas leh oo raqiilow leh oo maqdash leh noo saarta dhibkaasaan ku jirnaa laali waxaa noo qabta doon xataa noola keen dooma xataa ubaahanaha oo nasii qaado nasoo qaado waxaan dhib ubaahanahay dooma ma haysan waa soo lugaynaa waa dhib waa sideed sac maalin sagaal sac maalin joor imaanaynaa haye adeegeeniya kala go'sanbo xamarna ma aadi karna jidkaa go'an yahay maagee joor ma soo aadi karne dadka cabanaya ayaa inta badan waxa ay magaalada jowhar kaga soo safraan tuulooyinka tugaarey kulmis raqayle iyo deegaano kale oo dhammaantood hoostaga magaalada jowhar wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa ugu baaqay hay-adaha gargaarka iyo wasaaradda beeraha dowladda federaalka in hirshabeelle laga taageero dhibaatooyinka ay fatahaaduhu u geysanayaan gobolka shabeellaha dhexe sidaad og tihiin fatahaadihii hirshabeelle aad ayaan ula tacaalnay gobolka hiiraan waxaan dhihi karnaa waa ka suulinay shabeellaha dhexe waxaan leeyahay fatahaadi kama dhammaanayso ilamaa sabuun wax laga qabto xawaadley wax laga qabto kanaalkii lagu neefin jiray ee shiina kanaal wax laga qabto taasina waxay u baahan tahay waa arrin hirshabeelle ka tan badan waxaan isleeyahay wasaaradda federaalka iyo hirshabeelle wasaaraddeedu iskaashanaayo inay u howlgalaan sidii deeqbixiyaasha loogu dhaadhicin lahaa in kanaalka sabuun iyo xawaadley wax loogu qaban lahaa iyo kiliga shiinaha ahmiyadda kaleo leedahay arrintaa shabeellaha dhexe kaligeed maaha shabeellaha hoose sidaad og tihiin sabuun iyo xawaadley waxay lahaan jireen meel oo biyaha lagu kaydiyo webiga markuu noqona dib biyaha loogu sii dayo si ay ugu faa'iidaystaan beeralayda shabeellaha hoose dhibaatada fatahaadda ee xilligan ka jirta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa daba socda digniino ka imanaya qeybo ka mid ah dhulka soomaali galbeed oo sheegaya in khatar fatahaad ballaaran uu geysan karo webiga shabeelle kadib roobab mihigaan ah oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ayay qeybo ka mid ah kilinka shanaad ee dalka ethoobiya xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne